madaxweynuhu saaray khilaafka inay soo afjirto iyo labadii dhinac khilaafku ka dhex jiray ayaa ku kulmay si fiicanna wuu dhacay ballan dambana way jirtaa oo la ysugu imanaya warku waa intaa war intaan afisano badan uu jiro waxuu kula kale laga wada hadlaya waxay ka dhacayna waxba ka sheegi mayno taa saxaafadda uma ogolina ilaa ay natiijadu soo baxdo
yaa ka qayb galay uun mudane guddoomiye de waxa ka qayb galay dhacyadii oo dhan waa laysu dhammaa marka cid ka maqlaydna may jiro waa laysu dhammaa si fiican loogu dhacay kulankaasi kulan dambena waa loo ballansan yahay guddidii oo madaxweynuhu saarna si fiican bay u shaqaynaysaa dadaal bay ku jirtaa waxaana rajaynaya inay dhaqso soo afkooda u soo dhammaato hawshaasi
dhanka shirweynihii xisbiga kulmiye isaga bal jawigiisa halkuu maraya xaaladiisu xagee maraysaa
shirweynaha xisbigu wakhtigii madaxweynuhu soo jeediyey buu ku beegan yahay labailaaatanka bisha maalit ayuu noqonayaa hawshiisu si fiican bay socotaa guddigii qabaqaabada hawsha gacanta ku haysa waxaan rajaynaynaa inu ku rajoynaya inuu wakhtigaa ku qabsoomo haddii allahu yidhaha dee qadarka allana waa halkiisoo tan horeba kumaanan tala gelin maal jiru laga gaadho laakiin dee qadarkii allaa yimi oo wuxuu ilahay tallaabadaba dee allaa qoray meeshaasaan mar iyo waxaasaan cuni midna laysma idhahaaday laakiin anagu rajadaasaynu qabnaa rajaweynaa